waxaan kale oo rabnaa mishinka la idiin diray wuxuu ahaa in aad soo soo qaadataan tababar ah dembiyada ka dhaca badda oo uu ugu horeeyo ama ugu weyn yahay sharcidarada kalluumaysiga oo haddeer aad ka timaadeen saddexda hay-adood oo silsilada ah wasaaradda kalluumaysiga shaqada laga rabaa waxay tahay inay soo ribood garayso cidda ku jirta badda soomaaliya oo sida sharcidarada uga kalluumaysanaysa maadaama ay wasaaradda kalluumaysigu tahay cidda u fasaxda in si sharciga looga kalluumaysto marka sharci daradaa lasoo sheego booliska hay-adda booliska shaqadeedu waxa weeye inay soo qabato oo ay ciddii la yidhi waa sharci darro ay soo qabtaan marka lasoo qabtana in la maxkamadeeyo oo dembigii iyo dacwadii iyo wixii ay lahaayeen lagu qaado xerilaalintay u taalla